waxaan kusoo dhaweynayaa maxamuud muuse oo isna u hadli doono qurba joogta puntland
asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu marka hore waa salaamantihiin walaalayaal waxaan soo dhaweynayaa wasiirka wasiiradda oo aan aada ugu mahadinayno inay naga soo qayb gasho maanta shirkeenna halkaan ku qabanayno haddii aan ilin socodsiiyo shirkii ka dhacay horta qurba joogta puntland waxay ku bilaabatay laba sano ka hor ayaa dhalinyaro isu timi waxay arkeen dhibaatada ka taagan waddankii marka waxay bidaysteen inay sameeyaan urur ururkaasoo hirgeliya wixii loo baahnaa oo dowladdii ka maqnaa laba sano ka hor ayuu ka bilaabatay canada kadibna waxay tageen garowe ayay ku shireen waa sagaal qof oo magaalo magaalooyin kala duwan ka yimid kadibna waxay sameeyeen inay wargeliyaan gobollada inay isu yimaadaan oo ay samaystaan ururkii cazumad markaan ka helnay annaga oo new england ka soconna ayaa waxaan tagnay magaalada minneapolis bishii lasoo dhaafay octoobar waxaana ugu muhiimsaneyd inay tusaan dadkii waxyaalaha la qaban karo oo dhibaatada ka taagan waddanka sida maxayda mar kasta laga hadlaa waxaa weeye maxayda amniga amnigana waxaa keena waxaa laga yaabaa gaajada inay sidaa gaajada ugu horeysa waxaa kaloo ka in dadka la fahansiiyo amniga hadduu jiro waxyaalaha kaleeto dhan inay samaysmi karaan waxaa kaloo laga hadlay waxbarashadii sidii loo hirgelin lahaa waxaa kaloo laga hadlay maxayda xaggii caafimaadka waxaa kaloo laga hadlay maxayda dhankii dhaqaalaha marka ururka wuxuu diyaarinayaa in gobol kasta inay samaystaan barnaamij u qaas ah inay samaystaan dadkii u dhashay puntland inay isxilqaamaan oo ka mid noqdaan ururkii ururka waxaa ugu horeeya ugu muhiimsan oo tusaale ahaan meeshii ay la yimaadeen waxaa ka mid ah sida waxbarashada sida hadda yarka dhalinyarada uu ka hadlayo kaleeto qofkii culiga hadduu u dhameeyo maxayda secondary schoolka intuusan jaamacadda gaarin sidii awalba loo samayn jiray waddankii oo ahayd maxay sanadkii tababarkay u aadi jireen social servicekii in sidaasoo kaleeto loo sameeyo inay waddanka ku noqdaan inay sanadka waddankooda la soo joogaan iyagoo waxay barteen ka u faa'iideynayo iyagana inay meeshii waayagnimo ka soo qaataan waxbarashada lagu qaato jaamacadaha ama iskuullada waxa weeye waxaa loo baahanya inaad u heshid waayo agnimo haddaadan waayo agnimo u helin marnaba mma ma gaaraysid meesha aad rabtid marka marka runtii waxyaalaha tusaalooyinka fiican wanaagsan ay la yimaadeen xayda nimankii khubaradii isugu yimid meesha waxaa ka mid ahaa sida hadda caafimaadka oo kaleeto waxay la yimaadeen haddii la helo biyo macaan ama biyo nadiif ah cudurro badan inaysan imaan karin waxaa kaleeto ay la yimaadeen haddii cambaign la sameeyo sanadkiiba mar ama laba jeer in la talaalo dadkao dhan caruurtii iyo dadkao dhan la talaalo inaysan xanuuno badan inaysan imaan karin waxaa kaloo loola yimi waxaa ka mid ah hadda sanad kasta saddexdii sanaba mar waxaa dhaca abaaro sababta keentana waa la yaqaanaa waana laga hortegi karaa laakiin yaa yaa isu diyaariyey aniga waxaan ka mid ahaa muddo dhowr iyo toban sana waxaan ka shaqeynayay maxayda urur u n ka ah oo soomaaliya o dhan ka shaqeynaya waxaana ku takhasusnay arrimaha ka hortaga abaaraha waa urur la yihahdo f a c u food security assessment unit waxay sameeyaan daraasaad bay sameeyaan daraasaadkaas oo u anfaca in laga hortago waxaa la ogaanayaa abaar baa soo socota maxaan qabanaa maxaan diyaarsanaa biyihii in la diyaariyo raashinka in la diyaariyo meel kasta u dhow la geeyo dadkii marka waxyaalaha ugu dhib badan waxaa waaye qarashkii lacagtii toban jeer waxay ku gadanayaan raashinkii ay qiimo jaban ku gadan jireen ayaa laga yaabaa qiimo zaaid inay ku gataan marka taasna waxay fursad u helaysaa marka haddii dowladdii diyaarsi diyaariso maxayda meelihii biyaha ay ka heli lahayn iyo meelihii ay raashin ka heli lahayn abaartii sidaasaa loogu gudbi lahaa waxaa kalooto ka mid ah maxayda loo baahan yahay sida hadda exchange program oo kaleeto jaamacad halka ku taalla in jaamacad waddanka ku taalla xiriir inay sameeyaan oo xiriirkaas oo ah in caruur halka loo soo diro dhowr bilood ay u yimaadaan inay tababar ku qaataan halkana markooda halka qolada dhalinyarada joogtana xagga la geeyo inay wixii usoo faa'iidayaan marka waxaa la heli doonaa markaas eh, qofkii inuu wuxuu bartay walaganimo uu helo inuu meel uu oo tababar uu ku eh, maxayd ku isticmaalay in la arko waxaa kaloo ka mid ahaa eh, nimankii eh, khubarada meesha yimi waxaa ka mid ahaa eh, Hussein waxaa ka mid ahaa eh, eh, ultrasound mashiinka la saaro eh, maxayd ultrasound oo caloosha iyo meelahaas lagu fiiriyo waa markii ugu horreysay la geeyey waxay ahayd 2005 ama 2006 sababta ku dhacday maxay tahay waxaa laga yaabaa waxay ahayd haddii annaga aan isxilqaanno oo dhibaatada jirta haddaan ogaano waxaa laga yaabaa wax yar qof inuu u dhinto waxyaala oo daryeel daro la-aan darteed ah marka waxaa loo baahan yahay inaan dhaqaalo sameyno inaan ka warhayno waddankii inaan horumarintiisa ka fikirno mataqaana inaan booqanno inaan carruurteena geyno intaasoo dhan waa loo baahan yahay marka puntland diaspora forum waxaa loo sameeyey inay u istaagto in doorkii dadkii aqoonta lahaa indheergaradteeda inay qaybtooda ka qaataan taas ayaa urkan loo sameeyey marka waxaan rajaynaynaa inaad qof walba oo maxayda boston degan inaad ka mid noqotaan inaad isregister galeysaan waxaan idin sheegayaa waxaa way guddiga hadda halka u taagan waxaa ka mid ah eh, burhaan eh, shamxaan eh, maryan muuse boqor aniga iyo ninka la yidhahdo xuseen shanteena ayaa guddiga ayaa ku meelgaar ayaan nahay marka waxaan la samayn doonaa inaad ka mid noqotaan qof walba inuu ka mid noqdo kadibna waxaan samayn doonaa doorasho annaga waa ku meelgaar keliya nahay inaan gaarsiino inaan idin soo gaarsiino kadibna inaad nala shaqaysaan marka waqtigiisa haddii la gaarana waxaan rajaynaynaa inaad maxayda ururkii inuu dhismo waxqabad sameeyo dhaqaalo sameeyo kadibna waddankii inaan ka shaqayno in lagu talagalo midda xigta waxaa hadda lagu heshiiyey sanadka soo socotay in lagu qabto shirka ingiriiska marka waxaa loo baahan yahay in dadkii ka qaybgelin lahaa iyo iyo barnaamijka aan uga qaybgelin lahayn inaan diyaarino marka muddona waa haysanaa marka waxaa la yaabaa waxqabadkeena inaan samaysano intaasoo dhan ayaana sugayso marka maadaama maanta nasiib wanaaga ee wasiiradda nala joogto wasiiradda waxaa casumeeyey haddaa la socotaanba ee puntland diaspora ururkii casume ayay ku timi waxaan rajaynayaa meel kasta ee tagtana maxayda arrimihii ee dhibaatada ka jirtay iyadaa baa nala socodsiin doona waxyaalaha naga dambeeyey marka waxaan rajaynaynaa inaad qof walba oo eh, naga mid ah in qaybtuu ka qaadan lahaa inuu ka qaato sababtoo hadda maxa- waxyaalaha u muhiimsan waxaa la sameynayaa oo nagu muhiimsan waxaa ka mid ah in dadka aqoonta u leh eh, macalinimada meel kasta ay joogaan xiriir inay sameeyaan ururkooda hoos yimaada wada eh, ho- ururka inay hoos yimaadaan dadka injineerada ah inay isla shaqeeyaan dadka takhaatiirta inay isla shaqeeyaan maanta waxaa arkaysaa waddankii oo dhan waxaa laga yaabaa inay joogaan toban takhaatiir keliya marka waa daaleen dadkii aqoon cusub ma jirto meeshii marka waa in la helaa dhiig cusub dhalinyaro cusub waa inay tagaan waddankii fasax inay u qaataan inay soo ogaadaan haddaa daraasaad soo sameeyaan haddii aad tagtid degmadii waxaa heli kartaa inta cudur ka jirta daawooyinka loo baahan yahay muddo yar baa lagu samayn karaa assessmentii oo yar kadibna in loo soo bandhigo hay-adaha caalamiga ah marka hay-adaha caalamigana waxay u baahan yihiin waxyaalo hadal uma baahna waxay u baahan yihiin qoraal oo wixii taabanaya dhibaatada jirta iyo sida looga bixi lahaa iyo qorshaha iyo dadkaa la shaqayn lahayd midda kale sidaa la socotaan hadda waxaa kaloo jirto ee, dhalinyarada aan u sheegayaa waxaa ka mid ah ee, qolada u n-ka ah waxay bilaabeen inay shaqaale qoraan ee, shaqooyin ka siiyaan waddankii awal waxay ahayd inay la shaqeeyaan keliya injiyoyaasha injiyoyaashana waxay keeneen dhibaatada ugu weyn waxaa ka mid ah iyaga laftooda aqoon u lahayn waddankii marka ma ogola qof aqoon u leh ama u dhashay waddankii inay qortaan marka waa waa caburiyeen xoogaa laakiin hadda fursad waxaa la siiyey wasaaradihii wasaarad kasta inay qorato nin qabiir u ah oo la taliya u ah oo maxayda heerka ugu fiican gaadsiin kara oo maxayda u istaagi kara wax kasta u qori kara meel kasta kambeyn u samayn kara midda kale waxaa loo baahan yahay oo annaga naga maqan oo mar kasta ee, naga maqan waxaa ka mid ah advocacy inaan weli lama arag waa ku faraxsanahay maanta in ee, wa- ee, walaalkeen inuu yiraahdo waxaan rabnaa inaan u dhiibno waraaq muujinaysa waxaa annaga aan in heerkaan taagan nahay mataqaana waxyaalaha ugu muhiimsan waay marka waxaa loo baahan yahay waxyaalaha waxaa jira hadda ururo aan dawli ahayn inay ka sheegaan maalin kasta dhibaato inay xun tahay puntland inaan la tegi karin marka waxaa loo baahan yahay in loo istaago in la yidhaahdo puntland waa la tegi karaa puntland waa lagu hoyan karaa puntland waxbaa laga qaban karaa marka haddii wixii fiican kasto haddaan u istaagno waxaan noqonaynaa waxay dad jecel wax wanaagsan inay qabsamaan marka intaasaan kusoo gabagabaynaya waa mahadsantihiin insha allah wasalaam